iyadoo ay dhowaan shirkadda duulimaadkii kenya airways ay ka dhawaajisay inay joojisay duulimaadkii imaani jiray magaalada muqdisho ayaa arrintani waxaa ka hadlay ninka dowladda federaalk ugu magacaaban maarinta guud iyo arrimaha duulimaadka muqdisho ninkan oo lagu magacaabo maxamed saciid cabdulaahi ayaa wuxuu ka dhawaajiyey inay arrimahan salka ku hayaan dhanka ganacsiga isagoo sidoo kale sheegay inaysan jirin waxyaabo caqabaddah oo ay shirkaddan kala kulantay garoonka magaalada caasimadda ee muqdisho dhowaan war ka soo baxay shirkadda ayaa lagu sheegay inay gebiyahaan baakisay duulimaadkii aadi jiray magaalada muqdisho iyadoona u sababaysay arrimo ganacsi oo ay la kulantay sida uu warbaahinta la wadaagay maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee muqdisho waa kan maxamed saciid cabdulaahi oo ah maareeyaha isagoo ka hadlaya arrimaha la xidhiidha go'aankii ka soo baxay shirkadda duulimaadkii kenya airways taasoo ay ku joojisay duulimaadkii aadi jiray magaalada caasimadda kenya airways wax cabasho ah iyo arrin ay ka cabanayaan ay noo soo gudbiyaan ma jirto mana aysan noo sheegin wax mataqaanaa cabasho ah laakiin sidaan aragnay warqadda aan ku aragnay waxay noo sheegeen inay rabaan inay joojiyaan flightkoodii muqdisho nairobi marka waxay ku ku taleeyeen kuna sheegeen sida warqadooda ku cad in go-aankoodu uu ku salaysan yahay go-aan ganacsi oo markii ayagu ay shireen ayna ogaadeen inaysan ganacsi ahaan sii wadi karin ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga waxuu salka ku hayo go-aanka ka soo baxay shirkadda duulimaadka ee kenya waxaanay warar ku sheegayeen arrintanay ku timid arrimo ganacsi oo ay maamulka garoonka muqdisho iyo shirkadda duulimaadka kenya isku fahmi waayeen